halkan waa suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso waxaa lagu magacaabaa nagfish waxaa nolol maalmeedka ka raadsada dhallinyaro kala duwan kuwaas oo u risaaqa taga badda kadibna soo jallaaba kalluunka si ay bulshada uga iibiyaan inkastoo qiimaha kalluunka uu kala duwan yahay haddana dhallinyarada ayaa ii sheegay in jallaabashada kalluunka ay ku qaadato maalmo badan oo badda ay shabaagta ugu jirto cabdirashiid isxaaq oo ka mid a dhallinyarada kalluumaysatada ah iyo weliba sacdiye maxamed ciise ayaa ii sheegay in xilligan kalluunka uu yahay mid sii yaraanaya kadib cimilada badda oo isbeddesha xilligan oo kale sidoo kalena baaq u diray maamulka puntland magaciigana waa cabdirashiid isxaaq cabdiraxmaan aadan waxaan nahay kalluumaysato kalluunkan hadda aad u jeeddaan waxaan ka keennay meesha la yidhaahdo boolomoog kalluunkii baa fogaaday markii hore meelaha kana laga keeni jiray hadda waa fogaaday kalluunka aad buu u fogaaday haddana waad arkaysaan ilaa iyo lix casho baan maqnayn kalluunkaasaan keennay alxamdulilah waxa weeye annagu iskaashikalluumaysatadaanu nahay kalluunkaanu iibsannaa waa ka baaya mistaraa maalin waa la waaya maalina waa la helaa maanta maasha allaah tabaarakallah fii maanta wuu badan yahay waana baddaas intii ka horraysana waannu kalluun la'ayn hase ahaatee qorrax cidlaa baanu wax ku iibinnaa dawladda buntland waxaan uga baahanaa inay belbalooyin noo dhisaan magacayga waxaa la maxamed ibraahim saxane waxaan ahay kalluumaystada waxaan ahay boosaka kalluumaysto iyo meelo kaleo qaarkood ceelaayo laasqor meelo badan laakiin waxaan ka diwaangashannahay wasaaradda kalluumaysiga boosaan ka diwaangashannahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waa hooyo naaskeeda la lugo weeye waa nimco ilaahayna siiyey waxba dhiba kuma qabno ilmaan ka korsannaa alxamdulilah rabbilcaalamiin nolosheenna kale waa maaraysaa waxyaala caqabadooyin iska dhib badan waa aragnaa laakiin waan uga sabarnaayo ti ilaahay waan uga sabarnaayo
cabdiqani siciid yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada yaryar ee kalluunka u iibgeeya magaalooyinka puntland ayaan waxaa weydiiyey sida uu kalluunkaasi ugu qaado deegaanada puntland waxaan ahay ganacsatada yaryar oo kalluunka mataqaanaa dhoofdhoofisa meelaha kandhowdhow gobolladana dhow oo garowe gaalkacyo ascaanood meelahaas geegeeye baanu nahay walaahi nioo baraf baan ku shubnaa talaagada yaryar baan ku shubnaa mar uu xumaadaao dadku waxay yidhahen waa hallaabay oo waxa weye wakaas lacag bana looga soo celiyo mar waxaa la yidhaahaa waxa weeye waxa weye mar waxay yidhaahiin waa fiican yahay lacagteeda waan loo soo celiyo aan waan moogtay waxna waan ku helaa nolol maalmeedka haddee kalluunku marba waa nooc marba marxalad buu maraa mar waxa weye wuxuu maraa inuu mataqaanaa qaali noqdo oo meel fogfog laga keeno mar wuxuu noqdaa isagoo meelaha dhow laga keeno xilliga dayrta oo kale waa fiican yahay marxaladda adduu ku jiro waa qaali oo sababtoo kalluunka boolimoog baa laga keenaa iyo aagaas ilaa iyo qandara ilaa calolkaasa laga keenaa qiimihiisa wallaahi waa marba barays gaadiidku wax badan hadday wadaan xoogay waa naaqusa waa fiicnaadaa haddii ay wax yar wadaanna waxa weeye waa cabdow qaasim waa aabba soomaaliyeed waxa uu ii sheegay in jimco walba uu yimaado halkan oo kalluunka lagu iibiyo isla markaana qoyskiisa uu geeyo halkan waxaan u imi saakay in aan ka dhaato hogay yaro kalluun ah oo aan ul rabo carruuraha inaan maarata u geeyo subax kastoo jumcaana waa nimaadna waxaan ka qaadannaa koosaar waxa la yidhaahdo kalluunka ah si maalmaha nasashada ay carruurta ugu farxaaneen oo maaragtay cunto fiican oo maskaxda u fiican ay u helaan subaxda aannu ku soo dheganno maalmaha kaleeto shaqaal aanuna waa shaqaynaa waa qaali xaqiiqdii toban dolar shan iyo toban dolar kalluunka wax ku oolka baa laga siinahaya marka saaki waxaan u imi inaan maarta meeshaan ka gato yacni kalluun koosaar ah aan carruurta u geeyo jimcahan uu yaryahay sidaan malaynayo oo jimcadii horeetuu badnaa hadda ayaan soo galay marka aan dareemayaa inuu maaragtay maanta uu yaryahay laakiin insha allah bidillahi tacala waa la helayaa waad arkaysaa in uu yaalyaalla alxamdulilah ilahay wuxuu ina siiyey bad aad u baaxad weyn oo ku habboon in laga faa'iidaysto haddii baddaas waxay ku habboon tahay dadka ka faa'iidaysanayaan in loo celiyo dhallinyaradan ku shaqaysata jallaabashada kalluunka ayaa waxa ay shabaagtooda badda geeyaan xilliyada galabtii ah si uu shabaagtaasi u galo kalluun balse waxaa jira in baddu ay ku maqnaadaan maalmo kooban si ay berriga u keenaan kalluun badan oo dadku ay ka iibsadaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso